madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo warbaahinta kula hadlay qasriga madaxtooyada somalilan ayaa tacsi u diray shacabkii iyo ciidamadii waxyeelladu ka soo gaadhay mudaharadadii rabshadaha watay ee ka dhacay qaybo ka mida gobolada dalka jamhuuriyadda somalilan maanta ummadda somalilan dhammaantood waxaan ka tacsiyadeynayaa wixii maanta ka dhacay dalka somalilan waxaan tacsi u dirayaa qoysaskii iyo qarankaba iyo ehelkii ay ka dhinteen dadkii maanta sida nasiib darrada ah ee talaxumada qayb ka mida somalilan ka timid ay dadkaasi ugu dhinteen waxaan ilaahay ka rajeynayaa inta dhaawacana inuu caafimaad siiyo maanta ummadda somalilan waxay muujisay midnimadeeda iyo in ay dalkeeda iyo qarankeeda iyo calankeedaba u midaysan tahay difaaciisa dhowridiisa iyo nabadgelyadiisa mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa caddeeyey cidda iskale mas-uuliyadda khasaarihii dalka ka dhacay maanta ee ay sababeen rabshadihii iyo mudaharaadadii dalka ka dhacay walaalayaal maanta waxaa dhacay dhimasho iyo dhaawac iyo khasaaro nafeed oo aan loo baahnayn dhibaataa dadka uma sinna ee qayb inaga mid ah oo u badrheedhay khasaaraha oo ku calool adag oo ilaa hadda wadda oo imikana ku taamaysa ayaa geysatay khasaaraha intaa leeg waxaa geystay oo weliba ku sii adkaysanaya maantana nasiib darrada ay halkay ka taagan tahay waxaa ka mas-uula guddoomiyaha xisbiga wadani guddoomiyaha xisbiga ucid iyo guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani su-aashu waxa weeye maxaa ku kalifaya inay dagaalka intaa laga khasaaraha intaa lagu madgeliyaa muddo lix bilood ku dhow waxay caalamka iyo ummadda soomaalilaadba ku ugu baaqayeen oo ku dhawaaqayeen oo abaabulayeen mudaaharaad mudaaharaad salmiya waxay aada ugu dheganaayeen dastuurkaa noo ogol iyagoo xeerar kale iska dhatiraya in badan oo waxgarada iyo somalilan dhammaanteed oo taageerashada u badanna waxaanu isla ogolahay in mudaaharaadka iyo dhibaato aynaan u baahno aynaan qaadi karin duruufaha maanta ina haysta abaar leh bad xidhan leh dad badan oo inaga kamida dalkeena caawa oo laga yaabo intooda badan inaanay maalintii hal mar wax karsadaan oo loo gurmado baahan abaara leh iyadoo intaasina haysta waxaan hubaha xataa dadka u codaynaya wadani ama u cid ee siyaasan u raacsan in aanay arrintaa raalli ka ahayn caqliga saliimkiina maanta inaynu arrintaa lix bilood kusoo dagaalano meesha ma qabanayn madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa tilmaamay ujeeddada xisbiyada mucaaridkii ay ka lahaayeen maalinta ay ku beegeen mudaharaadka ay dalka koob iyo tobanka waxay u qabsadeenna waxay ahayd waxay ogaayeen in wufuud caalami oo badani maanta dalka kusoo eg tahay berberii halkanba marka odayaashaa waxaa u muuqatay inay ku helayaan madaxtinimo oy guul ku gaarayaan somaliland way qasan tahay oo buuq baa ka jira oo halkaa fursad ugu arkeen taasina waa ra'yi qaldan waxaase nasiib darra iyadoo maanta waxaas dhaceen inay haddana maanta miidiyaha ka leeyihiin waanu sii wadanaa dagaalka joojin mayno waxaan aada iyo aad u kalsoonahay inay ummaddii somaliland maanta lixda gobolba diideen inay usoo baxaan boqolkiiba shan iyo sagaashan dadkii inay diideen oy nabaddii qaateen oy ganacsigooda xidheen oy khasaare dhaqaalo qaateen oo aan maanta lagu shaqeyn iyagoo nabadda iyo qarankaba u turaya oo ilaalinaya aada iyo aad baan ugu mahadnaqaya ummadda somaliland ee gobollada joogta mid walba qaranimada iyo midnimada ay muujiyeen iyagoo kale xisbiye ah oo mid walba qofka kal doonay u doorto laakiin inay qarankii ilaalisay ummadda somaliland oy ka garaad weynaadeen dad waaweyn oo loo filayay inay hogaamiyaan iyaga aada iyo aad baan ummadda ugu mahadnaqaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa iftiimiyey inta uu leegyahay khasaaraha uu dhaliyey mudaharaadkii maanta ka dhacay gobollada somalilan qaar ka mid a walaalayaal maanta waxaa intana soo gaadhay hadda ee la hubo waxaa dhintay shan qof saddex hargeysa ah iyo qof harge ku dhintay ceerigaabo iyo mid burco ah dhaawacu waa badan yahay kolley boqol waa ku dhowyahay ama uu ku dhadhow yahay inuu gaaro boqol waxaa nasiib darro ah dhaawaca boqolkiiba lixdan in ka badan inay yihiin ciidamadii qaranka oo waraf iyo shiid iyo budh iyo bir iyo qaar xabada ku yaallaanba ah waxaa la isweydiin karaa guddoomiye xisbi iyo guddoomiye hore xisbi oo siyaasadda guri ka hayo oo ciidankii qaranka ku abaabulaya inay la dagaalamaan dhallinyaradii oo rasaas nool ku ridaaya oo dhagax aan uga turayn madaxa ka isha dolosho oo doonaya magaaladii in laga ilaaliyo marka la wadadaa ha la maro ee loo ogolaadee guriga eh, xafiiskaagii ka eh, ka mudaharaad ama ka hadlayay ay u hamuumaya inuu suuqweynihii soo galo oo uu qarankii khalkhal geliyo arrintaas waa su-aal taagan halkan caawa waxaanu tacsi iyo cidda eedala inaan sheego waxa soo raaca nimanka oo kaaliyaalo ah nasiib daro rag ku jira golaha wakiilada oo lasoo doortay oo loo dhaariyey inay yihiin xildhibaano qaran oo ay ka gudbeen gobol iyo qoys oo si bareedha ugu dhaadanaya af qabiil oo ku dhaadanaya inay xoog iyo mudaaharaad iyo qas wadaya kuna calooda una haysta inay tahay xisaanadu haystaan uma loo haysan maayo tahay xisaanadu waxaan caawa halkan u imid oo micda tahay qaranka soomaaliyeed inaan tacsiyadeeyo cidda eedaas dusha ka saaran tahayna aan tilmaamo qarankana aan uga mahadnaqaa midnimadooda kana codsado sida ay maanta u ilaaliyeen in wadajir looga hortago fidnada iyo qaska waxaan intaa raacinaya aan u sheegayaa ciddii fidmo iyo mudaaharaad iyo qawl abaab la gashaba in aanu dhacaynin oo aan la ogolaanayn mudaaharaad gobolada magaalo qura iyo tuulo dambe ka dhaca ilaa amar dambe ridwaan caydiid ismaaciil akiid warbaahinta qaranka qasriga madaxtooyada